إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال ما دام مواسمتي خيرك أهيد قارنا أي نهرسن أي نه قارنا ليدود أي نهيسه waxaa maanta khudbaddeennu ay noqon doontaa biidni illaahi jalla sha'nuh wujuubu lmusaaracati ila alkhayraat laa siyamaa fi lmawaasimi aliimaaniya waajibnimada ay mu'miniinta waajib ku tahay inay u degdegaan oy u kala dheereeyaan khayraadka iyo wanaagga iyadoo mar walba xilkaasi uu saaran yahay ayaa haddana ay sii mudan tahay oy sii muhiimsan tahay xilliyada munaasabaadka iimaaniga ah ee iimaanka la siyaadsado dunuubtana la yska daadiyo walaalayaal waxaynu maanta ku jiraa oo hadhkeeda aynu hadhsanaynaa shahru shacbaan oo fadaa'il iyo khayr badan leh nebiguna sala allahu calayhi wasalam agarkeeda uu soomi jiray oo soomka uu farabadin jiray waxaa laydheedu inahaysaa oon inaga dheerayn shahru ramadaan almubaarak bishii ramadaan ee barakada badnayd waxa wakhtigeedu inagu dhow yahay cumradii ramadaan oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay cumratun fii ramadaana tacdilu xajatan maci bisha ramadaan oo la cumraysto waxay u dhigantaa xagga ajarka iyo abaalka xaj aniga layla xajay waxaa ka sii dambeeya waxa weeyaan xajkii oo fadligiisa iyo wanaaggiisa aada wada garanaysaan waxaasoo khayraad ah iyo waxaasoo munaasabaad oo sanka isku wada haya ruuxa muwafaqa ah ee ilaahay towfiiqda ku toosiyuun baa ka fara qabsada in fara badan oo xilligaa soo gaadhana waxa weeyaan khasaaro iyo faa'iida la-aan bay ku dhaaftaa waxaan maanta naftayda iyo nafihiinaba xasuusinayaa ninka nasiib u helay wakhtigaa iyo xilligaa inuu gaadhow ka faa'iidayso oo yaanay khasaaro kugu dhaafin walaalayaal ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh وsاaricوu إlى مغfiraة min رabكm وجanaة cرضha السmاawaaت والأrض أcidat lلmتaqiin aayaddaa suurati ali cimraan ilaahay waxau ihi addoommadiisa muؤminiinta isagoo amar siinaya وsaaricوu إilى مغfiraة min رabكm dadkii oo waxaad u degdegtaan oo u kala dheeraysaan dembi dhaaf rabbigiin xaggiisa ka ahaaday wajannatin carduha asamaawaatu waalard iyo janno ballaadhkeedu cirarka iyo dhulalka u leegyahay taasoo uciddat lilmuttaqiin loo diyaar gareeyey addoommada ilaahay ka cabsada jalla sha'nuh waxaa alla inagu amray fii hadihi alaaya almusaaracatu ilaa hadihi almakfira wa ilaa hadihi aljanna inaynu u degdegno makfiradaas iyo jannada tilmaanta iyo wasfigaa rabbi ku tilmaamay waxaa kaloo alla uu yidhi aayaddii fii suurati alxadiid saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi asamaa'i waalard uciddat liladiina aamanuu biاllahi warusulih dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim ilaahay waxa uu ku yidhi fi hadihi اlaaya saabiquu ilaa makfirati min rabbikum waxaad u kala dheeraysaan oo tartan iyo beratan u gashaan ilaa makfirati min rabbikum dembi dhaaf rabbigiin xaggiisa ka ahaaday wa jannatin carduhaa ka cardi asamaa'i waalard iyo janno ballaadhkeedu uu la mid yahay sida ballaadhka cirarka iyo dhulalka taasoo uciddat liladiina aamanuu biاllaahi wa rusulih loo diyaar gareeyey kuwa rumeeyey rabbi iyo rusushiisa dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa kaasi waa deeq ilaahay uu siiya cidda uu doono wallahu du lfadli اlcadiim ilaahayna waa ka deeqda iyo fadliga weyn isagu iska leh walaalayaal haadihi alaayaat makfirada iyo dembi dhaafka ayaa laga soo hormariyey jannada waxa ay sirta iyo sababta ku jirtaana ay tahay addoonka marka macaasida laga maydho ee dunuubta laga daadiyo ee uu noqdo daahir dayibah oo tahiran oo wanaagsan ayaa ilaahay jannadiisa ku galladaysanaya waayo jannadu waa daaru tayibiin walaa yadkhuluhaa ila atayibuun waa daartii wanaagga ee dadka wanaagsan loogu talagalay mana gelayaan kuwa wanaagsan ee daahirka ah mooyaane markaa makfirada muhiimaddeedu waxa ay tahay ruuxii macaasi iyo dunuub iyo xumaan oo dhan marka laga maydho ayaa isagoo daahira oo tayiba oo wanaagsan oo nadiifa ayaa ilaahay jannadiisa u gelaya waxa ay la mid tahay wax wanaagsan haddii lagu siiyo malab ama caano ama subag suurtagal maaha weel wasakhaysan inaad ku shubto waa inaad weelkii soo xashood soo maydhood soo nadiifiso oo waxaa wanaagsan weel nadiifa aada ku shubto ilaahay wanaagga iyo karaamada agtiisa uu ku diyaar gareeyey waxa uu gelinayaa addoommadiisa marka uu ka maydho macaasida iyo dunuubta sidaasaa makfiradu uga horaysaa jannada walaalayaal waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi alkariim fastabiquu lkhayraat waxaad u kala dheeraysaan oo u beratantaan khayraadka iyo wanaagga ilaahay waxa uu ku ammaanay nebi zakariye iyo ehelkiisi iyo ooridiisii inay ahaayeen dad khayrka u degdega si aynu ugu dayanno oynu tusaale uga dhiganno ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wahum lahaa saabiquun inahum kanuu yusaaricuuna fi اlkhayraati wayadcuunana ragaba warahaba wa kanuu lana khaashiciin allah waxau uhi jalla sha'nuh ree zakariya waxay ahaayeen khayraadkiiyo wanaagga kuwa u degdega wayadcuunana ragaban warahaba waxaanayna caabudi jireen oona beryi jireen iyagoo raxmaddayada rajaynaya cadaabka iyagana ka cabsanaya wa kaanuu lanaa khaashiciin waxaanay ahaayeen kuwa noo khushuucsan oo quluubtoodu ay qoyan tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii u khushuuca waxaa ilaahay caam ahaan ugu sifeeyey mu'miniinta inay khayrkiiyo wanaagga u tartamaan oo u dheereeyaan ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum lahaa saabiquun alla waxaa uhi subxaanah مع تحيات ulaa'ika إخوانكم yusaaricuuna fi في lkhayraat منهج أونلاين kuwaa muuminiintee la tilmaamayaa khayrka xaggiisa way u degdegaan wahum lahaa saabiquun waanay u dheereeyaan oo loogama horeeyo waayo dad markay wax u degdegaan waa loo kala horeeyaa ilaahay waxa uu tilmaamay khayraadka ay u degdegayaan inaan laga horayn ay iyagu ugu horeeyaan waxaa kaloo rabbi uu ina amray halkaas iyo nicmadaas oo kale in loo shaqaysto haddii la camal falayo oo rabbi waxa uu ihi ina hada lahuwa alfawz اlcadiim limihli hada falyacmal اlcaamiluun ilaahay waxa uu ihi jalla sha'nuh kaasi waa liibaantii weynayd waa aldafaru biاlmarguub wاlnajaatu min almarhuub in waxa la jecel yahay la doonayo la helo oo jannada ah in waxa laga cabsanayo laga badbaado oo cadaabka ah hada huwa alfawz waxoogaa daraahimaya adduun adduunyada lagu helay liibaan ma aha liibaan lagaaga daba imanaya ama liibaan baah waa geeri ama gabow kollay ku raaxaysan maysid in badan laakiin rabbi waxa uu ku tilmaamay nicmada aakhiro iyadu inay tahay liibaanta weyn oo rabbi waxa uu yihi ina hada lahuwa alfawz alcadiim kaasi waa liibaanta weyn janno inaad hesho jahanamana aad ka badbaado markaasaa rabbi waxa uu yihi si uu inoogu booriyo oo inoogu dhiirigeliyo taas inaynu u kala dheerayno limihli haada falyacmal alcaamiluun kaasoo kale ha u shaqaystaan kuwa camal falaya ee shaqaysanaya waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wakhitaamuhu miskun wa fii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun ilaahay markuu ka soo warramay jannada iyo wanaagga ay leedahay iyo khayraadka addoommadiisa uu diyaar gareeyey ayaa waxa gunaanadkii iyo gebagabadii rabbi ku yidhi jalla sha'nuh wa fii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun kaa la soo sheegay iyo jannooyinkaa kuwa baratamaya ee wax ku tartamaya ha u tartamaan oo ha u kala dheereeyaan waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah wاsaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun fii jannaati mukramuun alla waxau yihi subxaanah wاsaabiquuna asaabiquun kuwa khayraadka u dheereeyey iyo wanaagga iyo iimaanka iyo camalka wanaagsan waxa ugu soo horgelaya oo mudnaanta koowaad leh nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii waxaana nasiib iyo dheef ku leh oo aan ka qadayn ruux kasta oo tartankaa khayrka u gala ilaahay markaa waxau ihi waasaabiquuna asaabiquun kuwaa u dheereeyey khayrka iyo wanaagga ee waxa weeyaan u degdegay ulaa'ika almuqarabuun kuwaasi ilaahay agtiisa waa kuwa lagu soo dhoweeyo karaamo ka leh fii jannaatin mukramuun jannooyin ayaana lagu maamuusayaa oo karaamo rabbi ay ka helayaan walaalayaal haadihi alaayaat waxa ay daliil u yihiin sida ay waajibka uga ugu tahay mu'min kasta khayrka inuu u dheereeyo u degdego haddii aynu eegno axaadiida nabigana salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu rasuulku yihi calayhi afضal الsalaati wasalaam kama fii صaxiixi muslimi min xadiisi abi hurayra baadiruu biاlأcmaali fitnan ka qiطc اleyli اlmdlim yusbix الrajul muؤmina wayumsi kafira wayumsi muؤmina wayusbixu kafira yabiicu diinahu bcaradi min الdunya waxa uu rasuulkeena suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh baadiruu biاlacmaal fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim waxaad acmaasha iyo cibaadaadka kala degdegtaan ood kala dheeraysaan fitan sida madowiyada habeenka gudcurka oo kale isdul saaran oo meelay kaa soo gelayaan iyo meel ay u socdaan aanad kala garan karayn fitanka noocaasa ee sida mugdigaa iyo madowyadaa habeenka gudcurkaa isdul saar saaran war fitankaasi intaanay idin helin fitankaasi intaanay idin mashquulin waxaad kala degdegtaan fitankaasi ka hor intaanay iman acmaasha iyo cibaadaadka kala degdega oo kala dheereeya nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu ina amray fitankaa acmaasha in lagala horeeyo ayaa fitankii wax ka mida suwarkoodii ama qaabkoodii inoo sheegay oo rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafira waxaa fitanka iman doona ka mid ah ninku waxa uu waaberiisanayaa isagoo mu'min ah gabalkuna wuxuu u dhacayaa isagoo gaaloobay wayumsi mu'mina wayusbixu kaafira waxa uu gabalku u dhacayaa isagoo mu'min ah waaguna wuxuu u beryayaa isagoo gaaloobay ciyaada biاllah yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa isagoo diintiisa siisanaya ama dhaafsanaya dheef yaroo adduunyo oon qiimo lahayn maanta sowma maqallo ina hebel ama ina hebel ayaa gaalowday laga yaabo waxay ku gaaloobeen nafiise loo soo diray ama waxoogaa doolaaroo loo qoray walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa waxa uu ku tilmaamay fitankaa faraha badan intaanay iman acmaasha iyo cibaadaadka in lala degdego waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi اljaamici min xadiiثi bni cabaas اغtanim khamsa qabla khamsin xayaataka qabla mowtik wasixataka qabla saqamik wafaraagaka qabla shuglik wshabaabaka qabla haramik waginaaka qabla faqrik waxa uu nebi moxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamuh calayh iqtanim khamsan qabla khamsin war shan ka faa'iidayso ka fara qabso intaanay shani kugu dhicin xayaataka qabla mowtik noloshaada ka faa'iidayso khayriya wax ku anfaca ku qaado intaanad dhiman wasixataka qabla saqamik intaad caafimaad qabto rabbigaaga caabud cudur intaanad dhulka ula dhicin wa shabaabaka qabla haramik wa faraagaka qabla shuglik inta aad firaaqada iyo jaaniska haysata ka faa'iidayso intaan lagu shuqlin ee daqiiqadda keliya aanay diiqad kugu noqon wa shabaabaka qabla haramik dhallinyarnimadaada iyo xoogga intaad leedahay ka faa'iidayso intaanad gaboobin ee dhulka aanad u dhicin wa khinaaka qabla faqrik hodantinimadaada ka faa'iidaysa iyo intaad shilinka haysato intaanad caydhoobin ee shilin aada la baxda aanad waayin hada alxadiid nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu nagu dhiirigeliyey shantaa arrimood intaynu haysanno inaynu ka faa'iidaysanno inaan iska dayicin shanta kale intaanay inagu dhicin waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayn min xadiiثi abi hurayra low yaclamu الnaasu ma fi الnidaءi wالصaf اlأwal ثuma lam yajiduu ila an yastahimuu عalayhi lastahamuu عalayh walow yaclamuuna ma fi التahjiiri lastabaquu ilayh wlow yaclamuuna ma fi اlcatamati wالصubxi laatowhma walow xabwa waxa uu nebi moxamed yihi calayhi afضal الsalaati wassalaam low yaclamu الnaasu ma fi الnidaءi wالصafi اlأwal hadday dadku ogaan lahaayeen waxa safka hore ku jira ajar iyo abaal iyo aadaanka waxa ku jira ajri iyo abaal ثuma lam yajiduu ila an ystahimuu عalayhi laاstahamuu عalayh dabadeed ay waayaan oy u suurtogeli weydo inay u qori tuurtaan mooyaane qofkii arrintaa safka hore heli lahaa ama aadaanka way u qori tuuran lahaayeen si qofka qorigiisu u soo baxa uu u galo oo arrintaa iyo fadligaa uu qaato walow yaclamuuna maa fi lcatamati waasubxi hadday garanayaan dadku salaada cishaai iyo salaada subax oo jamac lagu tukadaa ajarka ay leeyihiin laatowhumaa walow xabwa waa iman lahaayeen walow gurguuradna ha ku yimaadaan ama iyagoo baryaha ku siqaye eh walaalayaal waxa uu xadiidkaasina daliiliyo astaan u yahay dadku khayrka iyo wanaagga hadday garanayaan inay u kala dheerayn lahaayeen oo nin walba ka kale uu ugu horrayn lahaa innakana maanta waaba la ysla baryaa oo ruuxu halkaa isagoo taagan oo safka hore uu madhan yahay ayaa soo gala aanad ugu taag helayn waxaabad moodaa ajarka iyo abaalka inuu ka maarmay walaalayaal hadihi alaxaadiid iyo aayaadka aynu soo xusnay waxay daliil u yihiin khayraadka in loo degdego oo la daryeelaa muhiimadda ay leedahay واstغfir الlh alxamdu لlah waxdah والصlaaةu والsalaam عlى man laa nabiya baعdah habta fi الصaxiixayn min xadiiثi abi dri ana unaasa qaluu ya rasuula الlah dahaba أhl الdثuur bاlأjuur yusaluuna kama nuصlii وayasuumuuna kama nasuum وyataصadaquuna bfضuuli amwaalihim فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وعلى رسولك صلى الله عليه وسلم يري حديث كا صحيحين كسغنا من حديث أبي ذر rag ayaa rasuulkii alle u yimid fuqaradii muhaajiriinta markaasay yidhaahdeen rasuulkii allow dadkii hodanka ahaa ee amwaasha iyo xoolaha lahaa ayaa ajarkii iyo abaalkiiba la tegey iyaga hamigoodu aakhiruu ahaa iyo ajarkeeda ee xoolahooda ma ahayn haddii kale xoolay weydiisan lahaayeen waxay yidhaahdeen maalqabeenkiibaa ajar oo dhan la tegey way u tukanayaan sidaanu u tukanayno way u soomayaan sidaanu u soomayno haddana xoolaha ay haystaan dheeraadkeega ayay la baxayaan rasuulku waxau ihi sala allahu calayhi wasalam war ilaahay miyaanu idiin sharciyayn waxaad sadaqadaysataan ood la baxdaan haddaad fuqaradii tihiin nebigu markaa wuxuu tilmaamay oo uu ku dhiiriyey ama waxa weeyaan ku baraarujiyey in acmaasha iyo cibaadaadka ay samaynayaan sadaqaadkooda ay tahay waxa uu nebigu ku yidhi ina bikulli tasbiixatin sadaqa subxaana allaahi kastoo tidhaahdaan waa sadaqa aada la baxday ajar iyo abaal baad ka helaysaa wa bikulli takbiiratin sadaqa mar kastood allaahu akbar tidhaahdaanna waa sadaqa aada la baxday wa bikulli taxmiidatin sadaqa alxamdu lilaahi kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqada aada la baxday wa bikulli tahliilatin sadaqa mar kastoo tidhaahda laa ilaaha ila allahu waa sadaqa aada la baxday wa amrin bilmacruufi sadaqa mar kastoo qof aad wanaag fartay waa sadaqa aada la baxday wa nahyin cani ilmunkari sadaqa xumaan mar kastoo dadka aada u diidood ka reebtay waa sadaqa aada la baxday walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaasuu dadka ugu baraarujiyey kii aan xoolo haysan waxaa halkiisa u gelaya ee ajar iyo abaal uu ka helaayo walaalayaal haddii aynu soo qaadanay aayaad tusinaya arrinta almusaaracatu ila alkhayraat oo aynu soo qaadanay axaadiid iyaduna daliilu ah deg dega khayrka iyo wanaagga loo kala dheereeyo bal hadda laba tusaale aynu ka soo qaadanno sidii dadkii hore wanaagsanaa khayrkiiyo wanaagga ay ugu dheerayn jireen ee ugu degdegi jireen waxaynu hal tusaale ka soo qaadanaynaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hal tusaalena waxaynu ka soo qaadanaynaa saxaabi asxaabtiisii ka mid ah si ay tusaale inoogu noqoto aynu ku dayanno oo aynu mar walba horteenna soo dhigno fafi lbukhaariyi min xadiidi cuqbat bni caamir qaala sallaytu waraaءa الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama biاlmadinati اlcasra fasallama ثuma qaama musrica waxa uu ihi saxaabigaasi nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam ayaan madiine salaad casar kula tukaday dabadeed mar alla markii uu salaamo naqsaday ayuu deg deg u baxay fatakhaطaa riqaaba annaasi ilaa bacdi xujari nisaa'ih dadkii ayaa intuu sii dhex maray ayaa guryihii haweenkiisa qaar ka miduu xaggooda u kacay fafazica annaasu min surcatih dadku waxay aada iyo aada uga argagaxeen deg deg waxaa nebiga u kiciyey talow maxaa kusoo kordhee ku dhacay waayo caadadiisu waxay ahayd majliska uu ku tukado inuu ku nagaado alla uu ku xuso fakharaja calayhim dabeed nebigu waa u soo baxo waa soo noqday fara'aa annahum qad cajibuu min surcatih waxa uu arkay deg degii uu u baxay dadkii inay la yaabeen oo ay ka argagaxeen faqaala dakartu shayئa min tibrin cindana fakarihtu an yaxbisanii faamartu biqismatih waxa uu yidhi waxaan xasuustay waxoogaa dahaba oo agtayada yaalay waxaa tibriga la yidhaahdaa dahabka ama fidada marka aan la farsamayneyn la dhalaalin ee wixii la- laga dhiganayay ama weel ha noqoto ama wax la xidho eh marka aan sidaa loo qaabayneyn loo farsamayn ayaa la yidhaha tibri waxa uu yidhi markaa waxogaagaa dahabka ama fidada oo guriga yaalay ayaan xasuustay fakarihtu an yaxbisanii faamartu biqismatih waxaan markaa nacay inuu ixabiso waxaan ehelkaygii amray inay qaybiyaan oo ay bixiyaan waxay culimmadu ku fasireen xabsiga macnaha inuu aakhiro ama qiyaamaha ixabiso ama inuu daacada iyo wanaagga iga shuqliyo inuu xabsi igu noqdaan ka baqay buu yidhi waxay taasi daliil u tahay sida uu rasuulku salى اllahu alayhi wasalam khayrka siduu ugu degdegi jiray ma odhan horta iska yaro fadhi ama adkaarta akhri balse waxa weeyaan waxa uu ku degdego markiiba uu u baxay sadaqadaa ama waxogaagaa dahabkee guriga yaalay inuu bixiyo riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay fakarihtu an ubayitahu inaan bariyo oo caawa guriga uu hoydo ama gabalku ugu dhaco ayaan dhibsaday waan ka degdego markaa dhaqso u qaybiya baan idhi maanta waxa inaka dahab iyo fido iyo dirham iyo diinaar iyo dollar inoo buuxa ma ka fakeraa inaynu hor ilaahay iyo diinta iyo daacada iyo khayrka ku bixinno waa arrin ruux kastaoo mu'min oo alla waxsiiyey isaga ay u fiican tahay waayo shilin ka raaci maaye waxa maanta ka horeeya unbaa hanti u ah tusaalaha kalena waxa uu yahay fi saxiixayni min xadiidi jaabir qaala rajulu linabiyi salى اllahu عalayhi wasalama ywma uxud ara'ayta in qutiltu faayna ana qaala fi اljannة faalqىa tamaraatin fii yadihi ثuma qaatala xataa qutil nin ayaa nabiga salى اllahu عalayhi wasalam maalintii uxud u yimid markaasuu yihi rasuulkii allow haddii dagaalkaa laygu dilo halkeen gelayaa waxau ihi fi ljanna jannada ayaad gelaysaa ninkii waxoogaa timiruu gacanta ku haystay ayuu yidhi alla ilaahay intaa waxogaagaa midharkaa timirtaa intaad cunayso waa wakti badan ma haleelaysid waxogaagii timirtaa intuu saydhiyuu tuuray ayuu hore dagaalkii u galoo u dagaalamay ilaa la dilay ilain jannaa loo ballan qaadee labadaa mithaal waxay nagaga filan yihiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu siday khayrkiiyo wanaagga ugu degdegi jireen walaalayaal mawaasimtii khayrka ayaynu ku jiraa kuwii ka khayrka badnaana hadhkoodii iyo laydhoodii baa ina haysa ruuxii gaabiyee gaboodfalay ama dunuub iyo macaasi ay cuslaysayoo waxaad joogtaa xilligii aad toobad keeni lahayd waxaad joogtaa xilligaad safxad cusub aad furan lahayd waxaad joogtaa xilligaad iimaankaaga kororhsan lahayd walaalayaal waxaan naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa nasiib baynu u hellay mawaasimtii khayrku inayna soo hadhayso oo ayna soo gaadho war aynu ka faa'iidaysanno oo aynu ka fara qabsanno oo sanadkoo dhan baynu adduunye u soo xaydnayna aakhiradeena aynu camiro rabbana aatina fi اdunyaa xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab الnaar allahuma اnsur اlislaama wاlmuslimiin waadila shirka wاlmushrikiin waahlik اlkafarata wاlmulxidiin acdaءaka acdaءa diinaka ya rab اlcaalamiin ilaahay ou shacbaanna soo gaadhsiisee ramadaannana gaadhsii ilaahay ou caafimaad nagu gaadhsii ilaahay ou cumradeedana makansii oo noo suurtogeli ilaahw xajka ka dambeeye noo suurtogeli ilaahw acmaashiiyo cibaadaadka kuwii ku camira cumrigooda allahay ou naga yeel makfire iyo dembi dhaaf allahay ou nagu manayso sidaanu beydkaaga ugu kulannay jannadaada allahay ou noogu jamci wa sala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslm alxamdu lilah